أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد wclى alihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynaa tafsiiru suurati saafaat casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda sagaashan iyo sagaalaad ee suuradda ka mid ah waxaan ku dhex jirnay qisadii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ee markii qowmkiisii ay isku dayeen inay shir qoolaan oo ay hagarsadaan oo ay dhis weyn u dhiseen guri weyn oo ay dab ku shideen say ugu tuuraan amase manjaniiq bahal marka isaga inta la dhexgeliyo la jiido ee markaa lagu si meel dabkii dhexbartankiisa uu ugu dhaco waxaa markii ay bunya dhismaha inay sameeyaan ay isku dayeen oo dabkiina ay shideen in ilaahay iyaga uu ku celiyey fa araaduu bihi kaydan fajacalnaahum اlasfaliin shirqool bay marka la dooneen nebiyullaahi ibraahim waxaanu ka yeelinay buu alla yidhi iyaga ayaan ka dhignay kuwa hooseyn badan oo dulli badan markii dhibaatada nebiyullaahi ibraahim alla uu ka badbaadiyey ayuu hijrooday marka dhulka noocaas ah oo diintiina uunan ku haysan karin markaas oo ay sidaa u dhibayaan inuu bal ka dhaqaaqo ee uu u hijroodo meel dhulkaa ka kheyr badan oo uu diintiisii iyo towxiidkiisa uu asalka u yahay ku haysan karo ayuu markaa u baxay qofkii ugu horreeyey oo ilaahay dartii u hijroodo ayuuna ahaa nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam sida qurdubi tafsiirkiisa uu ku sheegay hijradaa buu marka rabbi ka waramayaa markii uu hijroodayna alla subxaanahu watacaala ilmo iyo ayuu siiyey oo nicam badan buu u galay qaala tacaala alla wuxuu yidhi wa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim inii aniga daahibun mid tegayaan ahay ilaa rabbii rabbigay meeshii uu i amray intii ka ah mid tegaya ayaan ahay oo u hijroonayo sayahdiini waa i hanuunin doonaa rabbigay oo towfiiqda ayuu i waafajin doonaa wax aniga salaax iyo wanaag iigu jiro ayuu i waafajin doonaa rabbigay sidaa buu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow hablii ii hibee waladan ilmo caruur ii hibee waladka oo min asaalixiina kuwa suusuuban ka mid ah fabasharnaa waxaanu ugu bishaaraynay hu nabiyullaahi ibraahim biqulaamin inan ayaanu ugu bishaaraynay wiil wiilka oo xaliimin aada u dulqaad badan dulqaadkana aayadda soo socdou ka caddaan doonaa dulqaadkiisa marka hijradii buu nabiyullaahi ibraahim uu tegayaayo alla wuxuu waqaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim innii aniga daahibun ku tegayaan ahay ilaa rabbii rabbigay meeshii uu i amray inaan u hijroodo mid tegayaan ahay sidaa markaan leenahayna aayadda waxaa fasirayso suuratulcankabuud aan kusoo marnay waqaala innii muhaajirun ilaa rabbii inahu huwa alcasiizu alxakiim suuratulcankabuud aan kusoo marnay mufasiriinta muslimiinta weliba khaasatan kuwii hore a'imadii hore ee saddexdii qarniyoo nebigu ammaanay oo kheyrka uu ku sheegay dhammaan mufasiriintu tafsiirkaas waxaan ahayn aayaddan kuma fasirin oo waxay yidhaahdeen waqaala innii daahibun ilaa rabbii meeshii rabbi amray oo inuu dhulkaa diintiisa ugu dhibaatoonayo inuu ka tago ayaa la amray shaam iyo halkaa inuu aado ayaa la amray sidii ayuu marka isaguna u hoggaansamayaa tafsiirkaa keliya ayay sheegaan waana tafsiiru lqur'aani bilqur'aan aayaddan oo lagu fasiraayo aayatulcankabuut aayadda ku jirto dadka qaar baa marka aayaddan waxay ku sameeyaan intay tafsiir aan looga horreynin oo qalloocan intay aayadda ka fahmaan ayay waxay ku bushiyaan tafsiirro saxiix ah yacnii muqadamada aada u fahm yacnii tafsiir aan jirin marka aada aayaddan ka samayso oo aada tafaasiir saxiixoo aayado kale aada uga hor timaado waxba ma aadan samaynin qur-aankii unbaad si qaldan u isticmaashay waana nooc ka mida almiraau fi lqur-aan qur-aankoo lagu doodo way maxaa yeele aayaddan tafsiirkeedu sidaan waay sidaan marka aan u fasirnana wax ay ka hor imaanaysa ma leh ilaahay qur-aankiisuna iskama hor imaado qaar baa marka waxay leeyihin maya aayaddan waxaa la yidhi ilaa rabbi wa qaala innii daahibun mid tegayaan ahay buu yidhi ilaa rabbi rabbi baan u socdaa he rabbi xaggee jooga shaam aayadda macnahaasaa ka dhalanaya haddii macnaha lagu fasirana ee ilaahay ciraryaal ayuu ka sarreeyaa iyo carshiguu ka sarreeyaa iyo aayaddan waa iska hor imaanayaan bay leeyihiin ee tafsiirkan marka ilaa rabbi shaam in loo jeedo ilaahayna ilaahay baa shaam jooga laga dhaliyo waxaasoo dhan adiga unbaa wadayaa yaa fasiray sidaas dhinca waa tafsiir marka qaldan oo aayadaha qur-aankee kalena ka hor imaanayo marka horena aan ku jirin tafaasiirtii saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin marka tafsiir jiran in lagu bushiyo wax nebi moxamed qariray oooo ummadii yacnii qur-aankii ay ka fahmeenoo saddex iyo toban aayadood buu alla isku tilmaamay inuu carshiga ka sarreeyo gabadhii markuu nebiga weydiiyey uu yidhi ayna allah aaway alle waa tii tilmaantay xadiidkii muslim oo ay tidhi allahu fi samaa ilaahay samaawaadka ayuu ka sarreeyaa samaduu ka sarreeyaa bay tidhi gabadhii nusuus fara badan oo qur-aanka ku jirtana macaanidaabay tustay kutubta islaamka sida bukhaariga wa kaana carshuhu cala almaa ayuu baabeeyey markaasuu yidhi istawaa ay calaa wartafaca tafaasiirtaas oo maanta hadda yaa laga soo naqlinayaa marka la yidhaahdo la dhihi karo bukhaari iyo tirmidi iyo abu daawuud iyo a'imadii ibnu cabaas iyo kasii horeeyey ilaa nebiga sala allahu calayh waali wasalama gelayso in la yidhaahdo tafaasiirtaa waxaa lagu bushinayaa aayadahaas wax laga fahmay aayaddan oo cidda ka fahamtayna aynan jirin waa khalad marka nacam ayb waxaa nasiib daraa marka dad tafsiirka qur-aanka aqriyo inay aayaddan u adeegsadaan tafsiir aan sooba aroorin intay isticmaalaan bay waxay ku bushinayaan tafaasiirtaas aayadaha iyo qur-aanka yacni aayadaha qur-aanka iyo axaadiidta iyo saxaabada wararkooda lagu fasiray bay ku bushinayaan hadhow marka dadku waa iskhilaafsan yihiin baa la dhahayaa taas marka sax ma adiguba caqligaaga fiiriyo aayaddan tafsiirka aan ahayn in nabiyullaahi ibraahim meeshii uu rabbi amray inuu u hijroodo inuu u hijroonayay wax aan ahayn aayaddan lagama keeni karo aayadda kaleo suuratulcankabuudaana sidaa macnaha wadato wa qaala innii muhaajirun ilaa rabbi buu yidhi tanna wuxuu leeyahay waqaala inii daahibun ilaa rabbi daahibun markuu leeyahay halkaani hijro mar haddii lagu sheegay waa hijro hijraduna waa meel in laga hijroodo aan diinta lagu haysan karin meel kale loo hijroodo oo diintu qofka uu ku haysan karo waxaan intaa ahayn hijradu ma tusayso ayb wa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim inii aniga daahibun ku tegayaan ah ilaa rabbii rabbigay intii ka ah oo macnuhuna uu yahay mid hijroonayaan ahay meeshii rabbigay i amray sayahdiini waa i hanuunin doonaayo wuxuu i waafajin doonaa wax aniga salaaxayga iyo wanaagayga un uu ku jiro maadaama uu isagu sidaa i amray buu leeyahay ayb de sarraynta allana wax qur-aankii iyo sunnadii iyo ijmaacii ummadda iyo fitrada saliimka iyo caqliga saxiixa ah intaba waa tusayaan meelo badanna meelo horena waan uga soo hadalnay rabbi yaa rabbi rabbigayow hablii ii hibey aniga min asaalixiina waladan walad ii hibey waladka oo min asaalixiina kuwa suusuuban ka mid ah waladan marka waa layska xadfay waa la fahmayaa qariinada min asaalixiina tusayso wiil suuban ilaahu isii oo kuwa suuban ka mid ah fabasharnaa waanu u bishaaraynay hu nabiyullaahi ibraahim bighulaamin baan u bishaaraynay wiil baanu ugu bishaaraynay kaa oo xaliimin aada u dulqaad badan falamaa balaga macahu sacya dulqaadkiisii mowqifkan buu kasoo muuqanayaa falamaa markii balaqa uu gaaray wiilkii assacya shaqo inuu shaqayn karo macahu nabiyullaahi ibraahim inuu la shaqeeyo oo aabihii ah marka uu gaaray qaala waxa uu yidhi yaa bunaya wiilkaygiyow nabiyullaahi ibraahim baa dhahayo innii aniga araa waxaan arkayaa fil manaami hurdada dhexdeeda waxaan ku arkayaa annii aniga adbaxuka sa adbaxuka inaan ku gowrici doono ayaan arkayaa oon riyadii ku dhex arkayaa fandur bal fiiri maadaa maxaybaa taraa aada ra-iyeynaysaa adiga maxay kula tahay arrintaa maxaad ka ra-iyeynaysaa ay kula tahay qaala wuxuu yidhi wiilkii yaa abati aabbahayow ifcal sameey maa waxa tu'maru lagu amrayo sameey xagga allaba lagaa amrayo satajidunii waad iheli doontaa in shaa allahu haddii alla doono min asaabiriina kuwa sabraya oo amarka u adkaysanayo oo u hoggaansamaya inaan ka mid noqon doono ayaad arki doontaaye ee halkanna marka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa riyo ilaahay nabiyullaahi ibraahim tusay riyaduna sideedu waa ru'ya alambiyaai waxyun ambiyada ru'yadoodu waa waxyi riyada ambiyadu waa waxyi isaga marka maxaa la tusay waxaa la tusay inuu wiilkiisa gowrici doono markii horena wiilka ilaahay wuxuu ku siiyey isagoo xaalad waayeelnimo ah ku jiro ilmana u baahan suuratu ibraahim baan kusoo marno alxamdu lilaahi aladii wahaba lii cala lkibari ismaaciila waisxaaqa ina rabbii lasamiicu dducaa isagoo waayeel ah baa marka ilaahay uu siiyey ismaaciil iyo isxaaqba marka wiilkaa markii ilaahay uu u hibeeyey oo loogu bishaareeyey ayuu wiilkii wuxuu soo gaaray heer uu shaqay karo oo uu aabihii shaqooyinka iyo la qaban karo markuu soo gaaray ayuu marka hadalkan ayaa nabiyullaahi ibraahim uu riyooday wuxuu ku riyooday marka isaga oo gowrici doono nabiyullaahi yacni wiilkiisa isagoo gowrici doono marka allah wuxuu leeyahay falamaa markii qisadaabaa marka halkan aayaddan iyo kuwa ka dambeeya looga hadlaya falamaa markii balaqa uu gaaray wiilkii assacya markuu gaaray inuu shaqeeyo macahu maca ibraahiima ibraahim maciisa inuu la shaqeeyo oo camalka uu la qabta markuu gaaray maca hudan baa waxaa la leeyahay xaggay ku tacalluqaysaa balaqa laguma tacallujin karo sababtoo haddii balaqa lagu tacallujiyaa waxay noqonaya isaga iyo ibraahim sacyigu inay hal mar isla gaareen saxna saxna ma ah ee wiilku waa yaryahay ibraahimna waa weyn yahay haddii asacyadaa lagu tacallujiyo waa masder waayo la yidhaahdana waxaa ka dhalanaya masderka shay ku tacalluqayo inuu kasoo hormaro kasoo horumarkaasna yacnii ma ma badna waa inuu markaa shayga uu ku taca masderka ku tacalluqi rabo waa inuu ka dambeeyaa ilaa shaygan shaygan uu ku tacalluqa marka la leeyahay waa caamil baa laga macmuul waayaa laga wadaa marka masderkii macmuul isaga macmuul u ah inuu kasoo hormaro ma ma fiicno zamaqshari waa diidaya isaga ayb wayna dhici kartaa hadda mararka qaar in layska dhaafo weliba duruufta yacni darafka iyo xuruufuljari iyo waa layska saamaxaa iyaga waa layska dhaafaa sida ugu fudud marka in saas la maro waayo oo maca huda asacyada laysaga tacallujiyo haddii hadda sidaa laga leexdana waxaa loo baahanayaa taqdiir in lala imaado ayb oo markaa la yidhaha falamaa markii balaqa uu gaaray nabiyullaahi ismaaciil ee wiilkii dheh assacya markuu gaaray shaqo inuu la inuu shaqeeyo marka uu gaaray ayaad waxaad leedahay maca man yascaa yow la shaqaynayaa macahu maca ibraahiima ibraahim maciisa xoogaa saas oo kale xoogaa iyadana jid dheer waay haddii sidaa hadda haloo laqbeeyo la yidhaahdo sida hore aad moodaa inay isaga fududdahay qaala wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyow innii aniga araa waxaan arkayaa fil manaami hurdada dhexdeeda waxaan ku arkayaa annii aniga adbaxuka mustaqbalaa laga laqbeynayaayo annii aniga adbaxuka se adbaxuka inaan ku gowrici doono ayaan ku riyooday ee macnuhu ma ahan anoo waxaan riyooday anoo adiga ku gowracayo ma ahan oo ilaa maxaa yeeley haddii uu riyoon lahaa isaga oo gowracayo ee inuu gowracayba ahaan lahayd marka badiil iyo wax kale iyo meesha ma imaadeen marka muuj muujibu dabxi ayaa la arkay ee dabxi lama arkin muujibu dabxi gowraca wixii uu keensanayaa la arkay gowraca maxaa keenaya in amarka amarkaa keenayo iyo shaygan marka dhici doono ee laakiin kasoo hormarayo riyada kusoo hormaray ayaa keenayo marka muujibu dabxi ayaa ru'ya filmanaami lagu arkay way ayb marka macnuhu inii araa filmanaami waxaan hurdada ku arkay maa yuujibu dab dabxaka wax keenayo inaan ku gowraco ayaan ku riyooday way ee marka riyadii dhexdeeda isagoo markaa inuu qalay maaha riyada dhexdeeda uu ku qalay sidaas maaha saasay mufasiriintu badankood ay dhahayaan ee fandur bal ka fii yacni fiiri maadaa maxaybaa taraa aada arkaysaa aada ra-iyeyneysaa yani maxay kula tood u malaynaysaa waayo ra-aadan marka waa waa midii marka malada ama aragtida iyo kus- ku dhisnayd ee ku dhisnayd waxaan ujeedaa ra'yiga ee labada mafcuul qaadan jirtay ma ahan midii iyada maxaad arkaysaa maxaad ujeedaa ma laga wado qaala wuxuu yidhi yaa abati aabbow ifcal samey maa waxa tu'maru lagu amraya samey satajidunii waad iheli doontaa in shaa allahu haddii alla doono min asaabiriina kuwa sabraya inaan ka mid ahay baad iheli doontaaye wixii ilaahay ku amray ile amarkaa lagu riyoodaye muujibudabxina amarka waaye amarkaas fuli oo samey ayuu ku yidhi xilmigiisi iyo dulqaadkiisi marka waaba kan waxay a'immadu ka hadlaan dabiixa midkaa yacnii la furtay ee in la gowraco la damcay ismaaciil miya mase waa isxaaq a'immadu iyadana marka yacni mufasiriinta yacni qadiiman wa xadiidan waa ka doodaan waxaase xoog badan marka la fiiriyo dabiixu inuu yahay ismaaciil sidaas baana nebiyullaahi ibraahim imtixaan iyo ibtilaa ku noqon karto maxaa yeelay markii loo bishaareynayay isxaaq isxaaq markii loo bishaareynayay waxaa loo sheegay isxaaq inuu dhali doono cunug oo yacquub inuu dhali doonaa loo sheegay haddii marka ibtilaagu wuxuu ku dhacay la yidhaha isxaaq arrintaa ibtilaa maba noqonaysa saas ah sababtoo ah wuxuu mar walba nebiyullaahi ibraahim niyadda ku hayaa ninkan cunugan inuu weynaa doono ilmana dhali doono ilaa khabarkii allow hayaay oo suuratu huud baan waxaan kusoo marnay wamin waraa'i isxaaqa yacquub marka nin yani unyani wiilkan inuu ilmo dhali doono maadaama uu yani ballanqaad alla uu ku haayo ee gowrac haddii la yidhaha mar walba waa ogyahay inuu noolaad doono un ibtilaa iyo imtixaan adag ma noqonayso marka laakiin midka ibtilaaga iyo imtixaanka adag uu ku dhacayaa waxaa weeyaan ismaaciil leanna ismaaciil isaga inuu wax dhali doono iyo in kale looma sheegin ayb saa darteed marka dabiixu inuu ismaaciil yahay yaa aada u badan markii isxaaq laga waramayena bighulaamin caliimin ah la yidhi wasfigaana marka bighulaamin xaliim waa wasfi kaloo ka duwan marka laba inay laba ku kale qaadanayan taa marka haddii isxaaq uu noqday kan inuu ismaaciil yaha muuqanayso waxaa kaloo aayadaha gadaale imaan doona wabasharnaahu biisxaaqa nabiyan min asaalixiina soo socota marka intaasoo dhan waxaa laga fahmayaa in nabiyullaahi ismaaciil uu yahay dabiixa midka ilaahay wanka ku furtay inuu nabiyullaahi ismaaciil uu yahay satajidunii waad heli doontaa in shaa allahu ilaahay haddii uu doono min asaabiriina inaan ahay kuwa sabro ayb cumar bnu cabdilcasiis baa nin culimada yahuudda ka midoo soo islaamay oo islaamkiisu wanaagsanaaday buu su-aalay wuxuu yidhi ayu bnay ibraahiima umira bidabxihi labadii wiile ibraahim kee la amray gowriciisa faqaala ismaaciil buu yidhi ismaaciil uma qaala wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin ina alyahuuda yahuudu la taclamu dalika waa og tahay arrintaas walaakinahum yaxsuduunakum laakiin idinkay idin xasdayaan macshara alcarab haddaad carab tihiin ilaa ismaaciil ay carabta ku abtirsadaane calaa an yakuuna abaakum aladii kaana min amri اllahi tacaala bidabxihi wayazcumuuna anahu isxaaq inuu yahay ayb markaasuu taa ismaaciil unbaa badan falamaa markii aslamaa ay hogaansameen nabiyullaahi ibraahim iyo wiilkii ismaaciil haddaan dhahno wiilkii uu markaa yani uu gowracayay markay hogaansameen oo ay rabbi u hogaansameen watalla ou dhigay nabiyullaahi ibraahim hu wiilkii ou dhigay liljabiini goonka ou u dhigay markuu goonkiisii labada goon midkood markuu dhulka u dhigay oo markaa yacnii gowrici inuu ku jiido ou rabo wanaadaynaahu ay naadaynaahu waan u dhawaaqnay markaas an yaa ibraahiimu ey yaa ibraahiimu ibraahiimow qad xaqiiqe ahee sadaqta waad yacnii ka rumaysay waad rumaysay waad kaga run sheegtay alru'yaa ru'yadii inaa anagu kadalika sidaadaas oo kale najzi u abaalmarinaynaa almuxsiniina kuwa muxsiniinta oo ixsaanka la yimaado alla adeeco fii xaalati saraa'i wadaraa'i ba ilaahay kuwa adeeco saasaan u abaalmarinaynaa ina haadaa kani lahuwa isagu albalaa'u imtixaan weeyaan almubiinu aada u cad wiilkaagii marka adiga gowrac in lagu yiraa lagu amro arrin marka imtixaan aada u cad weeyaan buu ilaahay leeyahay wafadaynaa waanu furannay hu wiilkii baan furannay bidibxin bimadbuuxin kula qalay oo la gowracayaanu ku furannay kaas oo cadiimin weynin badan waana wan ayuu ahaayo ayaa lagu furtay marka wankaabuu marka bireeyey nabiyullaahi ibraahim halkaasna sunno joogto ah baa kasoo baxday oo ilaa muslimiinta hadda sunno u aho adaaxida inay qalaan oo ay markaa idihii ama ari cadkii ama xoolihii markaa inay gowracaan oo ilaahay dartii ay markaa iyagoo alla ku weyneynaya ay u gowracaan oo dhiiggaa u daadiyaan wafadaynaa waanu furannay hu inankii baan furannay bidibxin bimadbuuxin kula gowracayaanu ku furannay kaas oo cadiimin aada u weynin badan wataraknaa waxaanu uga tagnay calayhi calaa ibraahiima ibraahim korkiisa fil aakhiriina dadka dambe dhexdooda hanaa'an ammaan xasanan wanaagsan baan uga tagnay salaamun amanatun nabadgelyo calaa ibraahiima oo yacni salaamun nabadgelyo taasoo min allahi ilaahi xaggiisa ka ahaatay calaa ibraahiima ibraahim korkiis ha ahaato ama ibraahim korkii ayay ahaatay kadalika sidaadaas oo kale najzi u abaalmarinaynaa almuxsiniina kuwa ixsaanka la yimaado inahu nabiyullaahi ibraahim min cibaadinaa addoomadeenna ayuu ka mid ahaaday almu'miniina ee rumeeyey halkaas marka nabiyullaahi ibraahim iyo ismaaciil sida xooga badan labadooda siday amarka rabbi ugu hogaansameen buu rabbi ka waramayaa waxa uu yidhi falamaa markii aslamaa ay hogaansameen ay istaslamaa wanqaadaa liamri illaahi markay amarka alle u hogaansameen watalla ou dhul dhigay ibraahim hu wiilkiisii ou dhul dhigay liljabiini goonkii ou u dhigay weliba bani aadamku laba wuxuu leeyahay goon oo wejigiisa ku yaallo mid buu dhulka u dhigay xoolaha iyo marka la qalayana dhulka dhinac ayaa loo dhigaa marka macnuhu waxay tahay markuu dhinaciisa dhulka dhigay watalla uu dhigay wasaracahuna waa lagu macneeyaa marku legday hu wiilkii uu legdayo dhulka uu dhigay liljabiini goonkii uu u dhigay dhulka lamaada jawaabteedii aaway marka lamaada jawaabteeda ilaa laba ama saddex jawaab ayaa la yeelaayo waxaa la yidhaahdaa waa muqadar oo markaa in la yidhaha falamaa aslamaa watallahu liljabiini ajzalnaa ajrahumaa ajrigooda waa weyneynay markay saa yeeleen oo lasoo qadaray jawaabta waxaa kaloo la yidhaahdaa jawaabta in laga dhigo wanaadaynahuda dambe waawduna ay tahay sila ama zaa-ida ay tahay oo marka macnuhu uu yahay falamaa markii aslamaa ay hogaansameen labadooda watalla ou dhigay ibraahim hu wiilkii liljabiini goonka ou u dhigay dhulka wanaadaynaahu naadaynaahu markaas waa u dhawaaqnay jawaabtii lamaada waa taas marka wanaadaynaahuda waawdiina marka waxaan ka macnaynay sila inay tahay bimacnaa wanaadaynaahu ay naadaynaahu jawaabu lamaana halkaasay dhacaysaa kuufiyiintuna sidaasay ku wadaan saasaana dhib yar ayb an yaa ibraahiimu ay yaa ibraahiimu ibraahiimow qad xaqiiqe ahe sadaqta waad ka run sheegtay alru'yaa ru'yadii ru'yadii aada aragtay ee uu ku jiray amarkii inaad inankaaga gowracdo waa ka dhabaysay waadna ka run sheegtay imtixaankii marka waa kasoo baxay nabiyullaahi ibraahim inaa inagu kadalika sidaadaas oo kale najzi u abaalmarinaynaa almuxsiniina yacnii qofkii amarka alle kasoo baxo oo ilaahay ka cabsado amarkaa qaadashadiisu culaysba ha ku ahaatee faraj baa ilaahay siinayaa sidaadaas nabiyullaahi ibraahim ilaahay u abaalmariyey baan muxsiniin oo dhan u abaalmarinayna marka nabiyullaahi ibraahim keligii wax ku saabsan ma aha ina haadaa kani lahuwa isagu albalaa-u imtixaan weeyaan almubiinu cad balaa bimacnaa alikhtibaar markaan ka macnayna saas waqiila waxaa kaloo layihi marka ina hada lahuwa albalaau mararka qaar albalaa bimacnaa nicmana waa la dhihi karaa laakiin hadda siyaaqa ikhtibaar iyo imtixaan ayuu aada ugu xoog badan yahay wafadaynaa waanu furannay hu inankii baan furannay bidibxin baan ku furannay kula gowracayo bidibxin waa ficlun oo bimacnaa mafcuul ah ficlun oo bimacnaa mafcuul oo dibxun madbuuxun mid la qalayo oo la gowracayo aanu ku furannay cadiimin aada u weynin badan waana wan oo markaa yacni lagu furtay nabiyullaahi ismaaciil isagiina marka waa la daayey halkan marka waxaa laga qaadanayaa amarka inay dhici karto in la nasakho iyadoon lagu dhaqmin weli ayaa halkan laga qaadanaya maxaa yeeley hadda riyadii waxay tustay nebiyullaahi ibraahim in la amray inuu wiilka gowraco isagoon gowracin baa la nasakhay amarkaa marka waa la bedelay waa la nasakhay marka sharaaicdii horena naskhiga waa ku jiri jiray sharcigeennana waa ku jiraa ayb waana jiri kartaa yacni amar inta la amro iyadoo aan markaa yacnii la samaynin haddana layska nasakho xikmada ka dambaysa waa maxay xikmadu waxay tahay dadkaa la fiirinaa bal inay hogaansamayaan iyo in kale iyagaa lagu fiirinayaa inay hogaansamayaan in kale marka hadda nabiyullaahi ibraahim waa lagu imtixaanay imtixaankii waa waa hogaansamay amarkii waa layska dhaafay marka waa la rafciyey ina hada kani lahuwa isagu albalaa-u weeyaan imtixaan almubiinu cad wafadaynaa waanu furanay hu nabiyullaahi ismaaciil baanu furanay ama wiilkii la gowracayay bidibxin baanu ku furanay ku la gowracayo oo cadiimin weynin badan waana wan wa taraknaa waanu ka tagnay calayhi ibraahim korkiisa waxaanu uga tagnay fil aakhiriina dadka dambe dhexdooda hanaa'an xasanan ammaan wanaagsan baanu u dhaafnay salaamun amanatu nabadgelyo oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay baa calaa ibraahima ibraahim korkiisa ahaatay kadalika sidaadaas oo kale najzi u abaalmarinaynaa almuxsiniina kuwa ixsaanka la yimid inahu nabiyullaahi ibraahim min cibaadinaa addoommadeennu ka mid ahaaday almu'miniina ee rumeeyey oo iimaankoodiina ka run sheegay waxa ku saabsan xoolaha la qalayo iyo da-dooda iyo siday tahay iyo suuratulxaj iyaan kusoo taataabanay oon uga soo hadalnay hadyiga markaan ka hadlaynay wabasharnaahu biisxaaqa nabiya min asaalixiin wabasharnaa waanu u bishaaraynay hu nabiyullaahi ibraahim biisxaaqa baanu ugu bishaaraynay isxaaq nebiyan xaal uu yahay nebi nebiga oo min asaalixiina kuwa suusuuban ka mid ah isxaaq baanu ugu bishaaraynay nebiyan xaal uu yahay min asaalixiina kuwa suusuuban ah wabaaraknaa waan barakaynay calayhi calaa ibraahiima ibraahim korkiisa waanu barakaynay fii owlaadihi ilmihiisaan u barakaynay wa calaa isxaaqa isxaaq korkiisana waa barakaynay fii owlaadihi baan isna u barakaynay oo nebiyaal fara badan baa ka dhashay oo nebiyullaahi yacquub iyo nebiyullaahi yuusuf iyo ambiyadii kale dambe ee reer bani israa'iil badanaa kulligood isxaaq bay ku abtirsanayeen marka ilmihiina waa u barakaynay ibraahimna waan barakaynay ilmihiisa ayaan u barakaynay isxaaqna sidoo kale wa min duriyatihimaa ubadkoodii muxsinun baa ka mida mid wanaag falayo iyo wadaalimun ku dulminayaa ka mida linafsihi nafsadiisa mid dulminayo mubiinun oo cad ayaa ka mida hadee duriye badan baa ka farcantay duriyadii kuwa fiican iyo kuwa xunintaba waa leeyihiin ayb wabaaraknaa waan barakaynay calayhi calaa ibraahima ibraahim korkiisaan barakaynay fii owlaadihi ilmihiisaan u barakaynay wacalaa isxaaqana waan barakaynay fii owlaadihi ayaan isagana u baraka ayaan u barakaynay wa min duriyatihimaa iyaga duriyadoodana muxsinun baa ka mida mu'min mid markaa yacnii ixsaan la imaanayo rabbi caabudayo cibaado dhab ah caabudayo iyo wadaalimun ku dulminayo linafsihi nafsadiisa waa mushriga ah marka duriyadan ay ka iyaga ka farcantay kuwa gaalana waa ku jiraan kuwa muslimiinana waa ku jiraan oo mu'miniin ah mubiinun kaas oo markaa dulmigiisu uu cad yahay halkaas marka isagana nebiyullaahi isxaaq baa laga yacnii aayaddan marka lagaga hadlay duriyadana waxaa dareemay aayaddan hadda sida ku cad oo baaraknaa calayhi wacalaa isxaaqa fii owlaadihim owlaaddii baa loo barakeeyey marka owlaadda qofku wuxuu u dhalayaa waxay tahay owlaad baraka leh inuu helo owlaadda barakada lehna waa kuwa dadka diinta ka dhexla way ambiyada ilaahayna saasay jeclaa jireenoo markii nebiyullaahi ismaaciil iyo nebiyullaahi ibraahim ay dhisaayeen kacbada rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka wa min duriyatinaa ummatan muslimatan laka wa arinaa manaasikana waatay dhahayeen marka duriyad wanaagsan oo adiga kuwa hogaansan rabbiyow wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam nabiyullaahi ibraahim sidaasuu dhahayay marka ujeedka ilmaha loo dhalo waxa ay tahay ilmahaasi adiga gadaashaa inay ilaahay caabudaan oo adiga faracaaga ounan ka go-in dhulka korkiisa inay ilaahay caab wax ilaahay caabudo inaan laga waynin ounan ka go-in markaas baa ilmihii lagu barakeeyey laakiin si kale maya barakaduna waa un khayr khayrna ilmuhu waxay ku leeyihiin marka ay diin u hoggaansan yihiin walaqad manannaa calaa muusa wahaaruun walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe manannaa waanu galladnay oo waanu u nicmaynay calaa muusa muuse korkiisaanu u nicmaynay oonu galladnay wahaaruuna iyo haaruun wanajaynaa waanu korinay humaa labadoodan ka korinay iyo waqowmahumaa iyo qowmkooda min alkarbi murugtii baanu ka korinay alcadiimi aadka u weyninka badnayd waana fircown gumaysigii uu ku hayay iyo tasalludkii kaasaan ka dulqaadnay wanasarnaa waanu u hiilinay hum iyagii baanu u gargaarnay oon u hiilinay fa kaanuu waxay ahaadeen hum iyagu alghaalibiina kuwa adkaaday bay ahaadeenoo iyaga unbaa dhulkii ku dambeeyey oo adkaadeen wa aataynaa waxaanu siinay humaa nabiyullaahi muusa iyo haaruun alkitaaba kitaabkii baan siinay almustabiina ee markaa yacnii caddaynayay waa towreed kitaabka marayb kitaabkii marka yacnii wax caddaynayay almustaniira ifayey ayaanu siino xaq iyo baatil caddaynayay wahadaynaa waanu hanuuninay humaa labadoodii baan hanuuninay assiraada jidkii baanu ku toosinay jidkii day almustaqiima toosnaa jidkii toosnaanta badnaa baanu ku toosinay wa taraknaa waxaanu kaga tagnay calayhimaa korkooda fil aakhiriina dadka dambe dhexdooda hanaa'an ammaan xasanan wanaagsan baanu uga tagnay salaamun amanatu nabadgelyo nabadgelyada oo minallaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay calaa muusaa nabiyullaahi muusa korkiisa ha ahaato iyo wahaaruuna iyo haaruun inaa inagu kadalika sidaadaas oo kale ayaa najzi u abaalmarinaynaa almuxsiniina kuwa muxsiniinta ah inahumaa nabiyullaahi muuse iyo haaruun min cibaadinaa addoomadeenay ka mid ahaadeen almu'miniina mu'miniinta ahaa halkana marka si kooban qisadii nabiyullaahi muusa iyo haaruun ayuu alla uga hadlay nicmooyin la siiyey baa la tiriyey bal nicmooyinka aada u feeri wuxuu alla yidhi walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe manannaa waanu galladnay oo waanu nicmo ayaan siinay calaa muusa muuse korkiisa ayaanu galladnay iyo wahaaruuna iyo haaruun korkiisa ayaanu yacni dhaqaale iyo gallad ayaan ku leenahay korkooda ayb ay ancamnaa calayhimaa maxaa loogu nicmeeyey binubuwati nebinimada waa nicmo koow iyaga labadoodaa la siiye taas wanajaynaahumaa waxaanu waanu ka korinay iyaga iyo waqowmahumaa qowmkoodii waa reer bani israa'iile min alkarbi murugtii baanu ka korinay alcadiimi weyninka badnayd ay ilqami alcadiim taana waxay tahay wahuwa aladii kaanuu fiihi min isticbaadi fircawna iyaahu waa gumaysigii fircown oo gumaysanayay waqiila waxaa kaloo lagu fasiray min alqaraq fircoon oo ay arkayaan oo maashooday ayaa iyaga laga badbaadiyey marka murug aada u daran bay ka badbaadeenoo suuratu shucaraa waa tii aan kusoo marnay falamaa taraa aljamcaani qaala asxaabu muusaa inaa lamudrakuun markay baddiina hortooda tahay fircoonna oo gadaal kasoo hayo bis waaba nala haleelay waa nala qabtay dheheen markaasaa ilaahay nabiyullaahi muusa badda uu amray inuu ku dhufto usha jid baa uga samaysmay cadowgoodiina waa la maasheeyey iyagiina waa la koriyey kurbada iyo murugtu taana waa lagu macneeyey hadda marka nicmooyinkii loo galay nebinimada waa nebiyullaahi muusa iyo waxaa hela iyo nebiyullaahi haaruun iyaga iyo qoomkoodiina maxaa loogu nicmeeyey in laga fakiyo gumaysigii fircown marka ummaddu haddaynan iyada tashakerin dhibay ku jiraan maxaa yeele ilaahay hadduu nicmo ka dhigay ummaddu iyaga masiirkooda inay ka tasho karaan oy masiirkooda xor u noqdaan waa nicmo ilaahay siiyey haddii laakiin iyaga masiirkooda iyo taladooda aynan iyaga ka go-in ummad ayaga cadowgooda ahna talada loogu dhiibo dadkaa waa imtixaanan yihiin imtixaankaasna maxaa looga bixi karaa waxaa looga bixi karaa in ummaddu ay ilaahay u laabato maxaa yeelay markii mnabi reer bani israa'iil la gumaysanayay ee fircown uu dhibayay taqyiir in la sameeyo oo la bedelo waqti bay qaadatay haddana laakiin maxaa aas-aas looga dhigay taqyiirkaasna nebi horta in lasoo diray ilaahay uu soo diray nebigu muxuu ka shaqeeyaa marka dadka iyo rabbibuu isku xiraa maxaa yeelay dadkan iyagoo rabbi caasinayo oo aan rabbigood aqoonin nasri inay helaan suuragal ma ah ayb taqyiirkii marka waxaa lagu bilaabay in nabiyullaahi muusa inta waxyi lasoo siiyey risaalo loo soo dhiibay towxiidkii uu ka bilaabay marka wixii ay jiitanto jiitanto inta dacwada ay socotay markii uu buuxsamay miisaankii fircoon oo duqyaankiisii iyo uu buuxsamay waa la xaaqay markaa mar walbana taqyiir iyo wax isbedel haddii la rabo faraj iyo isbedel marka la rabo waa in laga raadiyaa xagga alle tadaruc in lala imaado walaqad akhadnaahum bilcadaabi fama stakaanuu lirabbihim wamaa yatadaracuun laakiin bani aadamku xoogaa ou awood yaroo uu meel dhigtay iyo hadduu iskaga tasarufo iyo xoogaa uu isdul saaray iyo hadduu is yiraa wax walbaad ku qaban kartaa marka dambe isaga unbaa dib isugu soo laabanayo waddo wuxuu gelayaa marka waddada markay kasoo xiranto isagaa dib haddana iskugu soo laabanaya taariikhduna waa macallin wax badan baa laga fahmaa ayb marka nubuwadii baa lagu galladaystay iyaga qoomkoodii marka fircoon dhibkii uu ku hayeyna waa laga koriyeyo waa laga badbaadiyey wanasarnaahum waanu u hiilinayo waa u gargaarnay fakaanuu waxay ahaadeen hum iyagu alhaalibiina kuwa adkaaday bay ahaadeen iyagaa guulaystay oo fircown iyo jeeshkiisii waa la xaaqay dhulkiina iyagaa loo dhiibay marka wa aataynaahumaa waxaanu siinay nabiyullaahi muusa iyo haaruun alkitaaba kitaabkii almustabiina yacni almustaniira iftiimayey xaq iyo baatilkii lagu kala garto masaladanna waxaan ka fahmaynaa cilmigu inuu muhiim yahay nacam waxa wax lagu badbaadin karaa waa cilmi nacam saxiix haddii cilmigii marka la waayo jahli wax uu badbaadin kara male nacam xataa hadduu qofku niyad fiican yahay oo diinta u dadaal isleeyahay laakiin jaahilnimo waxaan ilaahay dhihin rasuulkiisi dhihin hadduu maanta dhan alee rasuul u nisbeeyo diintiibaa sidaan qabto uu yidhaahdo wax kastoo uu sameeyo markaa waxba ku bedelmi maayeen wax fiicanna la gaari maayo maxaa yeele ilaahay nabiyullaahi muusa iyo haaruun wuxuu ku galladay dadkii iyo reer bani israa'iilba kitaabaa la siiyey nacam kitaabkaas waxba u iftiiminayaa meesha qaladka iyo waxa saxan marka waa in loo daba joogo kitaabkaas qaladka iyo saxa wixii qaldanna markaa isagu uu qalad ku tilmaamana laga dheeraado wixii uu markaa kitaabka uu tilmaamayana marka ee wanaag ana la qaato isaga marka kitaabku inuu horeeyo isaga inuu horeeyo oo uu waddada falo waayo kitaabka culimadii horena waxay dhihi jireen laba shaybaa diinta ay ku gargaarsataa asayfu nnaasiru seef marka yacnii gargaarayso iyo kitaab walkitaabu alhaadi iyo kitaab wax xanuuninaya labadaas macam oo waxay yidhaahdeen hadday seeftu kitaab wax xanuuniyaa ay weyso waxay noqonaysaa seef iska gebi dhaclaynaysa marka nacam oo hadba meelaan loogu talagelin lagu dhufanayo meel loogu talagalay lagu dhufanayo waxbaa isdardaraya markaas nacam laakiin hadduu seeftu kitaabka ka horeeyo ou dhahayo kitaabkii marka halkan baa lagu dhuftaa ku dhufo halkan waa laga tagaa laguma dhufta ka tag qofkiina uu kitaabka ka horeeyo qofkaasi wixiis wax saxan bay noqonayaan marka dambe laakiin wax mugdi badan oo ku jiro wax weyn ma keenayaan marka kitaabku nicmo aada u weyn waayo inta uu dadka dhex yaallo si saxana ay u fahmayaan xaq iyo baatil bay ku kala garanayaan waa nicmo weyn isaguna wahadaynaahumaa waanu hanuuninay asiraada jidkii baanu ku hanuuninay almustaqiima toosnaa towfiiq baa ilaahay ugu daray marka wa taraknaa waanu ka tagnay calayhimaa muuse iyo haaruun korkooda waxaanu uga tagnay fil aakhiriina dadka dambe dhexdooda waxaanu ugaga tagnay hana'an xasanan ammaan wanaagsan salaamu nabadgelyo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay calaa muusaa muuse korkiisa ha ahaato iyo wahaaruuna iyo haaruun inaa inagu kadalika sidaadaas oo kale ayaa najzi u abaalmarinaynaa almuxsiniina kuwa wanaaga falay inahumaa nabiyullaahi muusa iyo haaruun min cibaadinaa addoommadaynay ka mid ahaadeen almu'miniina ee mu'miniinta ee alle rasuul yacnii arkaantii iimaankii iyo wixii alle in la rumeeyo uu rabay la yimi waina ilyaasa lamina almursaliin waina ilyaasa nabiyullaahi ilyaasna lamina almursaliina kuwa la diray ayuu ka mid ahaaday ilyaas marka calaa qowli akhari almufasiriin waxaa weeyaan nebi min ambiyaai bani israa'iil ka mid ah nebiyadii reer bani israa'iil nebi ka mid ah waa sida loo badan yahay ibnu mascuud baa waxaa laga wariyey inuu yidhi ilyaas waa idriis oo isagu wuxuu leeyahy ilyaas iyo idriis waa isku mid haddii marka sidaa la yiraahdo idriis nuux buuba ka horreeyey isagana nuux ayuuba ka horreeyey oo beyna aadam wa nuux ayaa lagu sheegaa inuu ahaa ama haddii uunan ka horreyninna wax yar unbuu ka dambeeyey inta badan laakiin kolley mufasiriintu inuu ka horreeyey ayay sheegaan sida xooga badanna hadda ilyaas waxaa weeyaan nebiyun min anbiyaa'i bani israa'iil ibnu cabaasna waxaa laga wariyey inuu yidhi huwa bnu cami lyasac alyasac oo aan kusoo marnay suuratu alancaam in adeerkiis u ahay ayb ilyaas waxaa kaloo laga hadlaa hal huwa xayun ma nool yahay mase waa dhintay ibnu xajar wuxuu taxqiijiyey isaguna axaadiidta dhahayso ilyaas ayaa nool inay daciif aada u daran weliba ay tahay ayuu fatxulbaariga ku sheegay ma ansixin marka axaadiidtaas nebi hadda waa nool yahay la dhihi karo waa un nebiyullaahi ciisa oo isaga marka soo degi doono gada imaan doono suuratu nisaa iyo sidii aan kusoo marnay laakiin ambiyada intoodii kale waa dhinteen khadirna ma noola isagana oo haddii nebiyullaahi khadir uu nool yahay nebi maxamedoo u imaan lahaa sal ll ly slam markaas u kaalmayn lahaa iyo rumayn lahaa leanna ilaahay nebiyaalka oo dhan ballanuu ka qaaday waid akhada allahu mihaaqa nabiyiina lamaa aataytukum min kitaabin waxikmatin uma jaaءakum rasuulu musadiqu limaa macakum latu'minuna bihi walatansurunnahu haddii markaa khadir uu nool yahay nebi maxamedoo u imaan lahaa garabuuna sii lahaa ile ballantaasuu galay moogtahay saa darteed marka khadirna ma noola ilyaasna ma noola nebi nool ciise unbaa ka jiro nabiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam innaga nebigeennana ma noola dadka qaar baa marka nebigu ma noola haddaad tiraa waa dhintay hadhihin saasuu ku dhihina ee maxaa dhacay ee alambiyaa waxyaa-un fii qubuurihim sow lama dhihin nebiyada qubuurahooday ku nool yihiin wax kasto dhib kastaa wuxuu ka imaadaa faham darro noloshaas tee waaye marka nolosha annaga aan leenahay nebigu waa ka baxay midda adduunyada waaye midda uu ku jirana waa xayaatada qabriga yaa diidan taas marka ayb xayaatada qabriga xataa shuhadada waawaa nool yihiin marka haddii noloshii iyo wixii la iyo fahamkii laysku qalda dhib oo dhan halkau ka imaada meeshaa wa nebigu waqtigau dhintay baa la sheegay meeshuu ku dhintaa la sheegay dadkii yacni sidii loo dhaqay baa la sheegay sidii loogu tukadayaa la wariyey godka dadkii dhigay baa la sheegay hadda qabrigiisaa la yaqaan meesha uu ku nool yahay haddii intaasba layska dhega tiro oo la yidhaha maya maya nebigu waa nool yahay dadadka qaarna waxaa dhacda inayba is ka dhaadhiciyaan goobaha qaar inuu soo xaadirayo nebiga oo intay fidiyaan maryo iyo intay fidiyaan cagaaran iyo ay leeyihiin halkaa marka marada waxaa loogu fidinaa nebigaa kusoo degaya haddiiba nebigu uu nool yahay salaadana mau isaga na tujiyo muslimiintan iskhilaafsan oo diintii isku khilaafsan maa la weydiiyo isaga sida saxdaa waa noo sheegaa hadduu nool yahayba marka rasuulka xayaatadii adduunyada waa ka baxay nuqsaanna ma aha rasuul waa dhintay in la dhaho wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda afa in mitta fahum lkhaaliduun kullu nafsin daa'iqat lmowt inaka mayitun wa inahum mayituun aayadahaas oo dhan marka wax kasta haddii laga dhigo nuqsaan un waa dhib moogtaayb marka waina ilyaasa ilaahay wuxuu leeyahy waina ilyaasa ilyaas la min almursaliina kuwii la diray ayuu ka mid ahaaday id qaala udkur xus id waqti ka sheekee nebi maxamedow qaala uu yidhi nabiyullaahi ilyaas liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi alaa tattaquuna miyaydnan cabsanaynin oo aydnan rabbi ka gaashaamanaynin atadcuuna miyaad caabudaysaan baclan miyaad caabudaysaan rabbi aan alla ahayn miyaad caabudaysaan watadaruuna ma ka tegaysaan axsana alkhaaliqiina inta wax suurayso allihii ugu wanaag badnaa miyaad ka tegaysaan cibaadadiisa allaha alle miyaad ka tegaysaan rabbakum rabbigiin ah wa rabba aabaa'ikum aabbayaalkiin rabi rabbigood ah alawaliina ee horreeyey miyaad ka tegaysaan fakadabuu way beeniyeen hu nabiyullaahi ilyaas bay beeniyeen fa inahum iyagu lamuxdaruuna kuwa lasoo goob joojinaya waaye cadaabka alle fii cadaabi illaahi ilaa cibaadallaahi alla addoommadiisa maahane almukhlasiina la xulay kuwaas ma ahne kuwa iyagu ma beeninin wayna rumeeyeen kuwaana la cadaabi maayo ayb nabiyullaahi ilyaas marka dacwadii towxiidkuu ka bilaabay isagana alla wuxuu leeyay udkur xus id waqti qaala uu yihi nabiyullaahi ilyaas liqowmihi uu ku yidhi qowmkiisa alaa tattaquuna miyaydnan dhowrsanaynin oo rabbi aydnan ka cabsanaynin atadcuuna miyaad baryaysaan oo macaabudaysaan baclan baclantan waxaa ku jirto aduu laba tafsiir tafsiir in la yidhaha baclan ay rabban rabbi miyaad caabudaysaan aan ahayn allah waana luqatu ahlilyaman rabbigu bacli inay yihaahdaan taas waa tafsiir tafsiirka labaad wuxuu leeyahay sanam in laga wado atadcuuna miyaad baryaysaan ood caabudaysaan baclan sanamka la yidhaahdo waa isim oo calam ah sanam iyaga ay caabudi jireen ayaa bacal la dhihi jiray yuqaalu lahu baclun waxaana la yidhaahdaa wabihi sumiyad sanamkan baana lagu magacaabay baclabaka magaalada la yidhaha lubnaan hadda ku taal baclabaka labadaa tafsiir baa hadda ugu waaweyn macaani kalena bacligu waa leeyahay luqada carabta rabu shay-i waa la yidhaahdaa huwa bacluhu wayaquuluuna haweenta ninkeeda bacli waa la yidhaahdaa baclaha ayaa la dhahaa ayb waxyaabaha marka beerta hadday roob keliya ku waraabayso waxaa la yidhaahdaa iyada huwa baclun sidaa waa la dhahaa zuruucda saas oo kale ah ad macaani badan bay luqada carabiga ku leedahay laakiin labadaa macno unbaa hadda aayadda ugu dhow in la yidhaha rabbi aan alla ahayn miyaad caabudaysaan ama inuu leeyahay sanamkaa bacli la yidhaha miyaad caabudaysaan watadaruuna ma ka tegaysaan axsana alkhaaliqiina inta wax suurayso allihii ugu wanaagga badnaa miyaad ka tegaysaan oo aydnan caabudaynin marka alkhaaliqiina marka la yidhi oo la jamciyey waxaa maskaxda qofka kusoo dhici karta oo khaaliq aan alla ahayn maa jiro maxaa loo dhahayaa alkhaaliqiin oo loo jamcinayaa alkhaaliqiina meeshaan waxaa laga wadaa almusawiriin shayga marka qofka uu shape iyo design u sameeyo ou qaabeeyo khalqiga waa lagu tilmaami karaa macnahaas walidaalika dadka waxba masawiro maxaa la yihi dadka nafta waxa nafta ay ku jirto qiyaamaha waxaa la dhahayaa axyuu maa khalaqtum wixii aada suurayseen abuura waayo ee iyagu inaysan wax abuuri karin waa laogyahay alkhaaliqiinana meeshaan almusawiriina unbaa loo jeeda marka inta qaab wax u samayso allah ugu wanaag badan ee hadda khaaliqiinta lagama wado in dhowr khaaliq ay jiraan ma laga wado khaaliq macnaa abuure hadda lagama wado abuure waa alla unbis cid kaleoo koonkan abuurtay oon allahayn ma jirto ayb allaha rabakum allaahuna waa la akriyay allahana waa la akriyay allahu haddii la yidhaha huwa allahu allaha marka la yidhaahna waa bedel axsana alkhaaliqiina laga bedelaya ama cadfu bayaan ayb ma waxaad ka tegaysaan axsana alkhaaliqiin allaha miyaad ka tegaysaan allah macbuudka dhabta ah miyaad ka tegaysaan rabbakum rabbigiin ah wa rabba aabaa'ikum aabayaalkiin rabbigiis rabbigoodii miyaad ka tegaysaan allah sida yani aabayaalkiin rabbiga u ah alawaliina ee horeeyey allaha cibaadadiisa maa intaad ka tagtaan wax aan waxba abuuri karin miyaad caabudaysaan ood ag fadhisaan fakadabuu way beeniyeen hu nabiyullaahi ilyaas bay beeniyeen fa inahum iyagu lamuxdaruuna kuwa lasoo xaadirinaya waay fii cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa dhexdiisa ilaa cibaadallaahi ilaahay addoomihiisa maane almukhlasiina la xulay oo qoomkiisa ka mid ah kuwa cadaabka waa ka badbaadeen iyaga wataraknaa calayhi fi laakhiriina wataraknaa waxaan uga tagnay calayhi calaa ilyaasa ilyaas korkiisa fi laakhiriina dadkii dambe dhexdooda hanaa-an xasanan ammaan wanaagsan baanu uga tagnay salaamun amanatu nabadgelyo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay calaa ilyaasiina ilyaas korkiisa ha ahaato marka ilyaasiin waa ilyaas unbaa loo jeedaa qora-ada qaara waxay aqriyeen salaamun calaa aali yaasiin aali yaasiin haddii la aqriyana ilyaas unbaa loo jeedaa oo waxaa la yidhaahdaa ilyaas aabihii baa waxaa la dhihi jiray lya waxaa la dhihi jiray ilyaasu bnu yaasiin marka aali yaasiina reer yaasiin ilyaas laftiisa loo jeedaa inaa anagu kadalika sidaadaas oo kale najzi u abaalmarinaynaa almuxsiniina kuwa muxsiniinta ah inahu ilyaas min cibaadinaa addoomadeenu ka mid ahaaday almu'miniina mu'miniinta ah wa ina luutan la min almursaliin waina luutan nabiyullaahi luutna la min almursaliina ayuu ka mid ahaaday kuwii la diray udkur xus id waqti ka sheekee najaynaa aanu korinay hu luud aan korinay iyo wahlahu iyo ehelkiisa ajmaciina dhammaantood aanu badbaadinay ilaa cajuusan cajuusa ma ahane cajuusada oo fil ghaabiriina kuwa haray dhexdooda ahaatay ma ahane cajuusadaa iyo isaga xaaskiisay ahayd diintii maynan ka raacin qoomkeeda ayay ku diin ahayd iyagiibay ku hartay halkaabaa marka halaagii u ka asiibay meelo badan baanan kusoo marnay uma markaa dabadeed damarnaa waanu tirt waa baabi'inay alaakhariina kuwii kale ayaanu baabi'inay oon tirtirnay wa inakum idinku reer quraysh haddaad tihiin latamuruuna waad maraysaan calayhim korkoodaad maraysaan musbixiina xaal aad tihiin idinkoo waa beriisanayo wa bileyli habeenkii dhexdiisana waad maraysaan afalaa tacqiluuna miyaydnan garanaynin marka oo marka aada shaam u socotaan habeenna waad soo martaan subaxna waa martaan meeshaana dad baa lagu halaagay ummad dhan arrintaa miyaydnan ku tadaburaynin xoogaa yar xataa yaydnan fakaraynin qaryadaasna hadda waxay ku taallaa saduum qaryatu saduum ayaa la yidhahda urdun bay ku taallaa sacuudiga marka madiine iyo laga sii baxo dhankaa tabuug la aado diyaari thamuud iyana waa la maraa urdun ayaa markaa laga gelayaa xuduud uu kala leeyahay sacuudiga shaam baa marka meeshaa ka bilaabmayso marka ay marka shaam u socdaan marin waxaa u ah qura luud qowmu luud qaryooyinkii ay deganaayeen ama qaryadii ay deganaayeen baa marin u ah marka subaxdiina waa kuwaa beriisanayaan mararka qaar mararka qaarna xilli habeen ah bay marayaan meeshiina dad dhan baa lagu halaagay marka waxaa lagu loo halaagay iyo macnahaas miyaydnan garanaynin oydnan ku fakaraynin baa alla leeyahay cido marka iyo waano aada u weyn baa ka jira zamankan aad baa waxaa loogu tafanunay waqtigan waxaan la yidhaahdo tuurisimka iyo dalxiiska meele marka waxaa la tegayaa yani aayaad waaweyn ay ku taa yani laga yani ama waqaaci waaweyn ay ka dhaceen ama aayaad waaweyn laga arki kara ayaa la tegayaa qafle iyadoo lagu dheehan yahay nabiguna sal l l slam markuu tabuuk u socday wuxuu sii maray diyaari thamuud meeshay deganaayeen reer thamuud oo lagu halaagay markaa waa kii nabiga sal l l slam uu yihi laa tadkhuluu fii masaakin aladiina dalamuu kuwii dulmiga falay degmadii ay deganaayeen ha gelinina ilaa an takuunuu baakiin inaad ooynaysaan ma ahani maxaa yeele wuxuu diidayaa iyagoo qaflo ku jiro oo iska qosqoslayo inay iskaga socdaan meeshaasna ayuu diidayaa ayb saasuu marka nebigu sal l slam uu yidhi ceelkii yacnii ay ka cabi jir jireenna nebigu waa kii diiday in laga dhaansado dad markay biyo kasoo dhaamiyeenna wuxuu yidhi cajiinka iyo cajiin iyo waxbaa lagu qasay markaasuu yidhi xoolaha la siiyo idinka ha taabanina meeshaas marka waxaa dareemaya meelaha halaaga uu ka dhacay iyo dadka ilaahay ku madax adeegay labadaba in laga fogaado oo da yacni labadaasba waxyaaboodba in cibro lagu qaato lagana fogaado maxaa yeele adiga maxay kuu jirtaa adiga laftaada in saas lagu yeelo meel weyn ma jirto meel dheer kuuma jirta wala inaad inta camera iska qaadatood xaggay xagga ka sasawirto oo aad wax kasoo duubto oo wax cibraana aadan ka qaadanin ood iska qosqoslaysid ma fiicna meelaha wax lagu halaagay inay cibro kuu noqoto oo cabsi ay markaa ku gasho oo qur-aanka qisooyinkan uu ka sheekaynaya aada soo xaadirsata qalbigaaga iyo yaa la rabaa qalbi noola la rabaa ilaahan weydiisanayna qalbi nool qalbigu haddii uu dhinto jawaarixdii marka waa dhimanaya jawaarixdii marka fisqi baa markaa ku dhacayo faqasad quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun ayuu alla yidhi wa inakum idinku latamuruuna waad maraysaan calayhim korkooda ayaad maraysaan musbixiina xaalaad tihiin idinkoo waa berisanayo waa gelayo waa beri gelayo wa bileyli habeenkii habeenkiina waad maraysaan afalaa tacqiluuna miyaydnan wax garanaynin oo caqli aydnan lahayn oo arrintaa iyadaa aydnan ku waansamaynin hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed